wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka galmudug iyo magaalada dhuusamareebka daa furay xarunta shaybaarka dhexe ee galmudug oo lansamaya dhismo iyo weliba qalabeen fayla taas oo kaalin fayla kuga aday hay-adda caafimaadka adduunka ee dabalihajow ankoore maxamed cabdulaahi oo kumid a saraakiila hay-adda caafimaadka adduunka ee dabalihajow yaa ku hadlay daafurka in wasaaradda lagala shaqeeyo sidii loo heli lahaa shaybaar dhexe oo wasaaradda caafimaadku ay ku xaqiijiso cudurrada maadaama aan waddanku caadi u yahay in cudurdilac ka dhaco sida misliska iyo covid nnteenka iyo cudurrada kale koleeraha iyo wix la midka marka runtii maanta sharafay noo tahay inaan maanta shaybaarkii oo dhammaystiran wasiirka caafimaadku noo furi doono insha allahu noo loo garaynayo oo runtii hadda wix ka dambeeya aanay jiri doonin in loo diro sambal meel ka baxsan maamulka galmudug aadaan uga mahad celinaynaa wasiirka iyo wasaaradda sida ay ugala shaqeeyeen wasaaradda w ojo iyo wasaaradda federaalka intaba si loo heli lahaa loo casriyeyn lahaa loo tageyn lahaa qalabka shaybaarka ee maamulka waxaan rajeynayaa baahidaas maanta inay soo afjarmi doonto haddii ilah yiraahdo mudane wasiir w j waxay diyaar u tahay inay kala qayb qaadato maamulka iyo wasaaradda sidii loo sii xoojin lahaa shaybaarka iyo adeega caafimaadka ee maamulka ka jira dhinaca kale wasiirka wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada dowlad goboleedka galmudug doctor cabdiweli cabdulaahi jaamac yaa ku hadlay daafurka xaruntuun maanta waxaan halkan u joognaa xarigjarkii dhismaha iyo qalabeynta shaybaarkii dhexe ee dowlad goboleedka galmudug waxaa ilaahay mahaddiisa maanta inuu laabkii ama shaybaarkii oo dhammaystiran uu noo dhisan yahay waa tiir ka mid ah tiirarka ay u ah lafdhabareedka u ah shaqada gudashada shaqada wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka galmudug waxaan hore uga hadalnay inay ahayd muhiim inaan xarun dhexe helno waxaan hore uga hadalnay in lagama maarmaan tahay inaan helno state level ama xarun qaboojiye oo state levela waxaan hore uga hadalnay in shaybaarka dhexe uu muhiim noo yahay maanta waxaan joognaa maalinba meel baan soo maraynay iyo level maanta waxaan joognaa maalinkii aan xarig jaranaynay shaybaar dhexe oo qurux badan oo qalabaysan oo qalab tayale ku qalabaysan mahadoo dhan ilaahay ayay u sugnaatay shaybaarkan mashiinada qaaliga iyo qeybaha kala duwan sida kala duwan u qalabaysani wuxuu naga kaafinayaa ama na gaarsiiyey inaan ka maaranno shaqooyinkii aadka u dhibka badnaa ee ahayd in dhacaamada laga qaadayo dowlad goboleedka galmudug cudurrada ka dilaaca sida daacuunka iyo jadeecada iyo covid ninteenkaba inaan u dhigno ama garoowe ama loo dhigo muqdisho hadduu ilaahay yidhaahdo maanta wixii ka dambeeya dhammaan cudurradaas dilaaca waxaa lagu baari doonaa laabkan dhex ayaa lagu baari doonaa waxaana ka maarmi doonaa insha allahu tacaala qarashkii tirada badnaa iyo waqtigii tirada badnaa ee nooga dhumi jiray inaan dhacaankaas u safrinno muqdisho kadibna laba asbuuc kadib aan sugno inaan jawaabtii aan helno